halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystiyaal maantoo arbaco ah waa sagaalka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada aan idiin haynana ay ka mid yihiin boqol iyo lix iyo afartan arday oo ka mid a kuwii dugsiyada sare kaga baxay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa fursado waxbarasho sare ku helay gudaha xeryahooda waxaan kaloo idiin haynaa magaalada baydhabana odayaasha dhaqanka ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay dadaal ugu jiraan inay xalliyaan isku dhacyo dad ay ku dhinteen oo ka dhashay isqabqabsiyada dhulka dhinaca kalena gobolka sool arday ka socota macadka caafimaadka ayaa waxay olole daaweynaha toddobaadyadii lasoo dhaafay u sameynayeen dadka xoolodhaqatada ah iyo dadka kale ee iyaguna ku soo cayrtoobay abaaraha ee ku sugan goobaha tuulooyinka ah ee aan lahayn adeegyada caafimaad waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkeennii tacab oo isna maanta aan ku eegayno haweenka beerta baradhada ee magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag wararkii saadaasha hawada ayaad maqli doontaan aanse ku horrayno warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo axmed maxamed aadan
mahadsanid maxamed kumanaan qaxooti ah oo u dhashay waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa dib ugu noqonaya guryahooda oo ku yaala gobolka dhinaca koonfureed ee waddanka ku yaala ee kaayi dadkani ayaa ka soo noqonaya waddanka angola oo ay hore ugu qaxeen gobolka ay dadkani tagayaan ayaa lagu soo warramayaa in ammaankiisa uu hagaagayo qaxootigan oo si iskood ah ugu soo noqonaya waddankaasi ayaa hay-adda qaramada midoobey ee u n h c r ka caawinaysa sahayda iyo maalmo ay helaan wax ay ku noolaadaan u n h c r ayaa sheegtay inay rajaynayso toddobaadka soo socda inay dib u celiso afar kun oo qof tanoo ka dhigan tirada ilaa hadda lix iyo toban kun afhayeen u hadlay u n h c r ayaase sheegay inay dadka ku noqonayaan degmooyinkooda oo ay burbureen adeegyadii caafimaadka biyaha korontada ayna u baahan tahay in dhaqaale xooggan dib loogu dayactiro ururka midooda yurub ayaa sheegaya in adduun maaliyadeed oo ku dhow toban milyan oo yuuro ay ku caawinayaan wax ka qabashada gaajada ka taagan waddanka koonfurta suudaan gargaarka ayaa wax looga qaban doonaa haqabeelka cunnada iyo nafaqaynta oo la gaarsiinaya toddoba boqol oo kun oo qof oo bulshada ay nugleeyeen dagaalada ah dadkani ayaa u badan kuwa ay colaaduhu ka barakiciyeen guryahooda waddanka koonfurta suudaan malaayiin qof ayaa dagaaladii ka baabi'iyeen dalagyadii beeraha iyo xoolihii ay noloshoodu ku tiirsanayd kuwa oo noqday kuwa fara maran oo ay la soo daristay macluul wuxuuna gargaarkani imaanayaa xilli ay dadka u qabeen baahi daran in ay helaan wax ay cunaan dad tiradooda ay gaaraysa lix boqol afartan iyo sagaal oo isugu jira muhaajiriin iyo qaxooti ayaa yimid jasiiradda lesbas ee ku taalla waddanka gariiga waddanka gariiga ayaa sannadadii dambe waxaa ku sii badanayay dadka magangelyadoonka ah iyadoo dadka magangelyadoonka ah ee gaaray waddankaasi bishii ugu dambaysay badidooda ay ka imaanayeen waddanka afghanistaan siiriya iyo soomaaliya waxaa ka mid ah carruur ka yar laba iyo toban jir oo wax waalid ah aysan la socon dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen raadiyow ergo waa naga inta ciddii uu warkeenna seega waxay dib uga daalacan karaan barta aynu ku leenahay internetka oo ah www radio ergo o r g
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal boqol iyo afartan iyo lix arday oo horay dugsiyada sare ugu dhammeeyey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa hadda waxay heleen fursado waxbarasho heerka koowaad ee jaamacadda ah warbixintan waxaa xeryaha dhadhaab inooga soo diray waryaheenna axmed cabdulaahi boqol iyo afartan iyo lix ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab iyo kuwo ka mid a dadka deegaanka ayaa ka faa'iidaysanaya deeq waxbarasho oo ah qaabka tacliinta lagu barayo fogaanta oo ay ka qaadanayaan kollejka cambridge international college oo ah farac ka mid a jaamacadda cambridge ee fadhigeedu yahay dalka ingiriiska waa dacfadii saddexaad iyada oo sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ay qaybtii ugu horraysay heleen fursaddan waxbarasho oo markaasi soo bilaabatay waxaana hawshan fududeeyey mid ka mid a dhallinyarada horay xeryaha ugu noolaa oo dibudujin ka helay waddanka ingiriiska oo sameeyey si ay gacan u siiyaan saaxiibadooda ay uga tageen xeryaha arrintani waxay fursad u noqotay dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab oo aan waxbarasho dhaafsiisan dugsi sare intooda badani helin deeqdan waxbarasho waxaa suurtogeliyey cabdi aadan khaliif wuxuuna sheegay in fursaddan oo inteeda badani soo bilaabatay labadii kun iyo toddobiyo tobankii tirada sannadkanina tahay tii ugu badnayd ee uu soo helay oo deeq waxbarasho jaamacadeeda markaan waddankaa tagay ma istaagin markaa anigoo fiirinaya muhiimadda waxbarashada ay leedahay iyo xaaladda see tahay iyo wakhtiga ay tahay ayaa waxaa ii suurtagashay inaa aniga dadkan aan ka fikiraayo oo ah adigaba saa wax lagugu samey dee inaa anigana aan halkaa ka suurtagalo dadaal dheer kabacdi marka aan galnay heshiis yaa waxaan helay inay ii suurtagasho inaan ka dhaadhiciyo meeshan inay meel qaxooti tahay dhallinyarada baahideeda badan tahay anigoo tusaayo tusaale ahaan noloshii aniga aan soo maray cabdi waxa uu sheegay in kharashaadka ku baxa waxbarashadan ay bixiyaan deeqbixiyayaal madax bannaan oo ingiriisa markuu dhaqaalaha helayna uu la galay heshiis isafgarada kollejka cambridge si ay u fududaato in la gaarsiiyo fursaddan dhallinyarada u baahan nimankan kale oo saaxiibaday ah oo soomaalida ahayn ayaa imtixaanka qaadaan ayaga oo nimankaas ajaaniibta ah ama sana soomaalida ahayn ay qiimeeyaan qofka luuqadda ku hadla way dhegaystaan su-aalahay weydiiyaan way dhegaystaan waxayna haddana u tixgeliyaan sanadkuu iskuul dhameeyey meeqaa sanuu danla-aan ahaa waxaas dhanaa la yaa laga fikiraa midda kale waxaa kaloo la isweydiiyaa qofkan xaas ma leeya ama ma laha tixgelinta kalena halkaas ay ka imaataa cabdi aadan wuxuu sheegay in fursaddan waxbarasho oo tiro aad u yar ay ku bilaabeen hannaan diblooma ah haddase ay ku dareen heerka koowaad ee jaamacadda ee shahaadada dhigriiga waxaana ay qaataan maadooyinka maaraynta ganacsiga warbaahinta horumarinta bulshada iyo saadka si qof walba oo u sameeyo nooca waxbarasho ee uu doorto waxbarashada sannadkan ay bixinayaan dhallinyarada ka faa'iidaysanaya waxaa ku baxaysa lix iyo toban kun oo doolar oo ay bixinayaan dadka gacanta ka geysanaya taakulaynta waxbarashada qaxootiga kooska uu samaynayo tusaale hadday tahay inay tahay h r human resource and personal management waxay ka kooban tahay laba-iyo toban moodhal dadka waxay dhahaa samester one ilaa samester six labiiyo tobankaas oo buwaag ah yaa loo keenaya waxyaalihii dheeraadka ahaa oo dhan imtixaanaadka oo su-aalahii iyo wixii oo dhan oo assignmentiga amasana ardayga homewarka la yihahda ama shaqada guriga loogu dhiibi lahaana buuggaas ayay ku jiraan waxaana dhallinyarada nasiibka u yeeshay inay helaan fursaddan ay sheegayaan inay u tahay rajo mustaqbalkooda waxaa soo loo soo diyaarinaya sanad kadib imtixaankii uu ku dhammayn lahaa imtixaankii oo xidhan baa annaga noola soo diri oo silda ardayga asagaa furanaayo imtixaankiisu ka shaqaynaya markiiu ku celinaya annagana waan qaadaynaa dadkii soo sameeyey imtixaanka ayaan ku celinaynaa ayagaan u dirayana ayagaa soo saxaayo jawaabtana qadkane waa laga heli doonaa online ahaan waa loo fiirsan doonaa annagana ayadoo lasoo jawaabtii socotoa noola soo diraya salaad buule xuseen waa toddobiyo labaatan jir ka mid a dhallinyarada hadda nasiibka u heshay waxbarashada kowdii bisha sebteembar ayuu bilaabay waxbarashada aqoonta saadka ee heerka dibloomada aniga aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kooskan aan helay waxaan kaloo rajaynaa dadka kale asxaabta ama walaalaha kale jaaniskan aan helin in ayagana jaaniskan oo kale heli doonaan ka faisan doonaan baan rajaynaa insha allah sidoo kale waxaan rajaynaa kooskan in yani noloshayda ama experienskayga ama skiliskayga ay wax ka bedeli doonto
salaad waa aabe dhalay saddex carruura wuxuu dhadhaab soo galay sannadkii labadii kun iyo afartii marka laga soo tago raashinka yar ee uu ka qaato gargaarka qaxootiga la siiyo wuxuu la shaqaynayay hay-adda i r c oo adeega caafimaadka u qaabilsan xerada xagar dheer isaga oo mushahaar ahaan u qaadanayay sagaal kun oo shilin oo lacagta kenya ah mase ka badna nolosha qoyskiisa marka laga soo tago dhallinyarada qaxootiga ah waxaa jira dhallinyaro kale oo ka mid a dadka deegaanka oo iyana ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaa ka mid ah isaaq rooble cumar waa lix iyo afartan jir ka mida dadka deegaanka faafi ee ismaamulka gaarisa wuxuu iskuulka sare dhammeeyey sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii wuxuu ka mid ahaa macallimiintii ugu horreysay ee wax ka dhigtay iskuullada wax lagu baro dhallinyarada qaxootiga ah hadda wuxuu sameynayaa heerkiisa koowaad ee jaamacadda oo uu ka helay fursaddan barnaamijkan horta oo dhadhaab help ama help dhadhaab la dhaho oo barnaamij aad u wanaagsan waxaana ka mid ahaa dadkii maaragtay ka faa'iidaystay ayaan ka mid ahaa anigu mar waxaan ka sameeyey hal koos oo diploma ah tii ayaa fursad haddana waxay i siisay inaan u gudbo oo haddana fursad labaad aan u yeeshay inaan maaragtay programkan digriga marka fursad qaali ah oo aana isoo martay maadaama wix dad qaali oo aad aad u wanaagsan bay ila ahayd isaaq oo ay dhallinyarada xeryaha qaxootiga u yaqaanaan macal rooble waxaa sida uu sheegay duruufta qoys ahaan ee dhinaca dhaqaalaha uusan awoodin waxbarasho dhaqaalaha mushaahara-aan ee u qaatana aanu ka badnayn nolosha qoyskiisa anigu horta qof oo bulshada iska barbaariyo oo jecel inuu bulshada kor u qaado ayaan ahay marka hiigsigaygana macnaha waxa weeyaan inaan weli sii adeego oo bulshooyinka u adeego meelan joogaba way hiigsigayga horta sababta aan hadda inta waxbarashada anoo inta leekad afartan dhowran jiro waxbarasho usii watana inaan takhasus dhowre aan yeesho oo markaa aan noqdo qof adeegi karo dhan walbaba way hiigsigayga tan iyo intii deeqdan waxbarasho lasoo bilaabay waxaa ka faa'iidaystay saddex boqol iyo soddon arday iyadoo tiradaa guud ee saddexda boqol iyo soddonka ah shan iyo labaatan ka midihii ay gabdho yihiin waxaana fursaddan inta badan la siiyaa ardayda wakhtiyada hore dhammaysay dugsiga sare ee xeryaha jooga iyo kuwa kale ee deegaanka ah ee ka agdhow xeryaha qaxootiga ee dhadhaab axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere raadiyo ergo xeryaha dhadhaab
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku waxbaran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yidhi waa in inta aynu iminka aragno xoogaa soo fuftay la sii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysa kanu ay isdhalan rogayso fiicnaanayso markay waxbarato waa inaynu ogaanaa oo qofka soomaaliga ahi gartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya
waxaad idaacadda ergo ka dhegaysan kartaa efemta raadiyo markabley maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana dhinacaas iyo gobolka sool haddaan aadno arday iyo takhaatiir ka socda macadka caafimaadka lagu barto ee magaalada laascaanood ayaa toddobaadyadii tegey howlo samafal adeegyo caafimaad ah waxay ka fulinayeen miyiga iyo goobaha kale ee ay degan yihiin dadka abaaraha ku soo cayrtoobay axmed cabdiraxmaan cali wuxuu ka mid yahay howlwadeennadan caafimaadka ee iyagu hawshan soo fuliyey wariyaha ergo ee gobolka sool faarax dubbad ayaa wuxuu ka waraystay hawshan waxaa ku dhaliyey iyo cudurrada ugu badan ee ay dadka ay la kulmeen ay ka daaweeyeen runtii waxaanu nagu dhalisay baahida deegaanada ka jirtay marka kolleejku qiimeeyey ama maamulka kolleejka uu qiimeeyey waxaan u garanay in deegaanadaasi ay yihiin meelo aanu geyn karno daawo caafimaad iyo wacyigelin maadaama ay ku noolaayeen dad barakacayaala iyo dad xoolihii kasoo dhammaadeen abaartii hore ay soo saamaysay taasaan ugu kaliftay inaanu deegaanada dooranno waan gartay dadka aada u samayseen adeegaasi caafimaad tiradoodu imisay gaadhisa
tirada guud ee dadkaas shan boqol way gaadhayeen shan boqol oo isugu jira hooyooyin uur leh hooyooyin nuujiya iyo caruur bal ka waran xanuunada ay dadkaasi ka cabanayeen ee aada daweyseen maxaa ugu badnaa xanuunadu kolley waxaano inta badan deegaanadiina ka jira oo aan iyaga khaas ku ahayn xanuunada waxaa ka mida xanuunada inta badan caruurta ku dhaca skin diseaska cambaarta wixii la mida iyo xanuunada inta badan qumanka ama tonsaratiska oo inta badan caruurta aanu ka daaweynanay xagga hooyooyinka uur kale iyo hooyooyinka nuujiya sida soomaalidu u badan tahayba way jireen hooyooyin anemia ah oo aanu daawooyin siinay vitamina ah iyo xanuunada kale gastractiska ama artractiska oo labaduba common ku ah deegaanadeena lafa xanuunka iyo gastriga intaba waanu aragnay waanu daaweynay
shantaa boqol ee aada u samayseen adeega caafimaadka imisa ahaa hooyo uurle hooyooyinka uur kale shantaa boqol waxaan ku qiyaas karaa siddeetan hooyo oo labada deegaanba iskugu jiray inay ahaayeen hooyooyin uur leh qayb ka midana waxay ahaayeen shantaa boqol hooyooyin nuujinayay inta kalena waxay u badnaayeen hooyooyin ku jira xilliga dhaqmaatiga aan markaa iyaga uurna lahayn ilmahoodiina dee hal sana ka weynaaday laakiin uun aanu ku darnay bustinatin inay ahaayeen ay sugayeen inay wax loo yaqaano ilmahooda kuriyaan ilmo labaadna aysan weli qaadin iyo caruur toban sana ka yar waan gartay deegaanadaasi kuwee ka mid ahaa marka aad tagteen deegaanada waxaa ka mid ahaa adha caddeeye iyo gambadha
waan gartay haddaan ku horeyno ood ku horeyseenna deegaanka adha caddeeye oo kale waxyaabaha idin soo jiitay markii aada hawshan wadeen maxaa ka mid ahaa duruufaha dhanka nolosha iyo dhanka caafimaadka ee dadka aad kusoo aragteen wallaahi horta markii horena warkeeda waanu haynay oo adha caddeeye saad ogtahayba waxaa ku yaala kaam weyn oo barakacayaal ah ama wax loo yaqaano dadka danyarta ay degan yihiin markaanu tagnay runtii goobta caafimaad aanu tagnay iyo meeshaanu tagnay si fiican baa nalooga soo dhaweeyey waxaa kaloo aada noo soo jiitay oo aanu ka ribood garaynay dad aad u danyar oo barakacayaalihii inay noo imaanayeen oo sometimes aad dareemi kartid in waxyaabihii basic life-ka ahaay o dhan ay ka maqan yihiin hadday biyo noqoto hadday noqoto cunto hadday noqoto adeega caafimaad aan wadnay oo wax loo yaqaano u baahan in gurmad loo sameeyo oo wixii wax loo yaqaano humanitarian la awoodo in loo geeyo baanu kusoo aragnay runtii
maxay idin sheegeen inay awoodi kari waayeen goobo caafimaad inay tagaan bay idin sheegeen mise waxay idin sheegeen in dhibaato kale ay haysatay walahi dadkaasi waxay nooga warrameen awood ay ku tagaan goob caafimaad xag dhaqaale inaysan lahayn oo haddii si loo sheego dee qofka inuu hosbitaal soo aado gaari soo raaco lacag ka baxdo intaa midna ma awoodaan waxaysanba awoodinba cuntadii iyo biyihii bay waxay ka sugayaan in wax loo yaqaano dadkaas dee ilaahay uunbay dad sugaya un weye wax gacanta hadda ay ku hayaan oo badan ma ay jirin marka waxa ugu badanee iyagana ay noo sheegeen waxa weeye dhaqaale xumo iyo wax loo yaqaano iyo abaaro in badan iskaga soo daba noqnoqday oo awood u siin waayey in dhaqaalahooduna koro meel caafimaadna ay gaadhaan
waan gartay ardayda fulinaysay iyo macalimiintiinu tiradiina guud imisaad ahaydeen
tirada guud ee ardaydaas waxay ahaayeen iyo macalimiinta marka laisku daro dhowr iyo afartan qof marka arday waxaa ahaa soddon arday macalimiintuna toddoba macalin bay ahaayeen
marka adeegyada aad deegaankaasi ka fuliseen marka laga yimaado daawooyinta iyo baadhitaanada maxaad kaloo u samayseen
waxaan u sameynay sida saxda ah wacyigelin oo waxa ugu horeeya shaqaalaha caafimaadku sameeyaan waa in wacyigelin la sameeyo waxaanu kaloo sameynay la talin caafimaad oo hooyadii inaanu kala talinay haddii doonaysay in caruurtu say u kala caafimaadi lahayd ama se waxaan u naqaano family spacingka in dhashii la kala koriyo iyadoo dee dadkeenu say ku fahamsan yihiin aysan khalad ahayn oo hooyadii inay waqti u hesho in ilmahani koro ilmaha kalena ay waqti fiican qaado iyo wax loo yaqaano iyo wixii kale la halmaamay caafimaadka waanu kala hadlinay inta badanna waxaa qabanaya adeegyadaas arday xagga wacyigelinta iyo xagga la talintaba arday baa qaabilsanayd oo wax loo yaqaano aan usoo tababarnay oo labadaas sano loo soo beriyay inay hooyo qancin karaan iyo inay bulsho la hadli karaan labadaba
waan gartay idinka macalimiin ahaan doorkiinu muxuu ahaa
doorka iyagu kolley waxa ugu muhiimsan waxay ahayd korjoogis uun inaanu ardayda ku korjoogno maadaama dee arday ay yihiin inaanu ka dhex muuqanno oo deegaankii hadday noqoto xagga waaweynaan iyo xagga mas-uuliyadba in dadkii iyo ardayda aanu isku xidhno si iyaguna hawshooda ay u wataan
waan gartay dhaqaalahoo kale yaa idinka caawiyey
dhaqaalaha kolley kolleejku marar hore oo isagu iskii isku abaabuda way jireen laakiin waqtiga xaadirkan labadaa field trip waxaa fangaraysay hay-adda u n f p a oo kolleejkana ka caawisa xagga umlisooyinka iminka galaaska soo qabtay shaqadaasina wuxuu ahaa galaas ay fangarayso hay-adda u n f p a kolleejkuna wuxuu ahaa markaa fuliyihii iyo fududeeyihii wax loo yaqaano hawsha waan gartay qarash intee leeg baa la odhan karaa baa ku baxay qiyaas ahaan wallaahi xagga qarashka haddeer waxaan kuu sheego aan kuu cayimi karo ma garanayo laakiin uun bajad buu ahaa hay-addaas soo diyaarisay intii wax loo yaqaano loogu talagalayna waanu ku qabanay haddii xataa wax isdhimanayna waa wax uun kolleejku buuxiyey oo kabay buu ahaa marka qorshahani ma qorshe inaad sii wadaan ahba mise halkaas ku eegeen
qorshahani wuxuu aada iyo aada saan u fakerano inuu sii socdo marar hore waxaa jiray collegku iskii filtrib u qabtay aan cidi ka fangarayn marar waxaa jirtay hay-ada ka fangareeyeen sida kuwan oo kale wayna sii soconaysaa markan inagu awood u yeelanana waanu samayn marka cidinaga caawisana waanu samayn intaba kaasi wuxuu ahaa axmed cabdiraxmaan cali oo ah dhakhtar ka mid ah koox dhakhaatiir ah oo daaweyn u sameynayey dadka ku nool miyiga gobolka sool waxa uuna u warramayey waryaheenna faarax dubad halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana aan fiirino wararkii saadaasha roobabka waana kan cabdixamiid cabdicasiis waa hagaag dhegaystayaal kusoo dhawaada saadaasha roobka roobab xoogan oo intii caadiga ahayd ka badan ayaa lagu soo waramayaa in ay ka da-een biyoqabatimada jubba iyo shabeelle maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada matamaal laga diiwaangeliyey boqol iyo labaatan milimiter roob ah halka beledweyne muqdisho doolow iyo luuqna ay heleen roobab u dhexeeya lixdan ilaa iyo boqol iyo soddon iyo lix milimiter daadad ayaa laga soo sheegayaa dhinacyada webiga ee gobolka gedo degmada luuq ayaa lagu soo waramayaa in dhulbeereed uu waxyeeleeyey halka degmada doolowna ay dad kaga barakaceen roobabka mahigaanka ah oo kusii kordhaya webiyada jubba iyo shabeelle ee gudaha soomaaliya ayaa hadda waxay keenayaan khatar daran oo fatahaado labada webi sameeyaan saadaasha roobka saddexda maalmood ee soo socota ayaa tilmaamaysa in roobab gaaraya konton milimiter ay ka di'i doonaan qaybo badan oo waddanka ah aad ayuu mahadsan yahay cabdixamiid cabdicasiis saadaashaasna waxaa inoo soo saartay mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha soomaaliya ee iswaalim oo ah mashruuc ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkan haddaan aadno dhinacaas iyo gobolka ba-i magaalada baydhabo ayaa waxaa ka socday maalmihii lasoo dhaafay shir dib u heshiisiineed oo looga hadlayay colaado ka dhashay isqabqabsiga dhulka agagaarka magaalada baydhabo iyadoo tan iyo dabayaaqadii bishii agosto ee sanadkan sagaal qof in ka badan ay ku dhinteen isqabqabsiyadaas dhulka malaaqdeerow yacquub cali waa afhayeenka oday dhaqameedyada koonfur galbeed waryaha rediyo ergo ee magaalada baydhabo muxiyidiin xusni ayuuna uga warramay bal dadaaladan hadda ay doonayaan inay ku xalliyaan dhibaatadan dhibaatooyin amba dilil ka dhexdhacay lagu xalinaya ayuu ahaa shirkaasi alxamdulilaah meel fiican ayuu noo marayaa guddi kow iyo toban qof ayaan soo saarnay wasaaradda waxay ku darsan doonta waxaana laga rabaa guddiga mas-uuliyad hortaallo ah in dadyoogii dhibaatada kala gaartay inay maslaxeeyaan ay dhadhaxaad u noqdaan dhibaatadii oo meesha ka dhacdayna ee laga gaaro xal waara si ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda koonfur galbeed si nabadgelyo ah ay ugu wada noolan lahayd ayaa odayaasha ka shaqaynayaan odayaashana oo walba shaqadooda waxay ahayd islaax baynannaas marka shaqadaasi ayay wadaan cidda colaadda dhextaalla ee xalka loo raadinayo ma wax horaa mise wax oo hadda koonfur galbeed beelo dirirsan waxay ahayd sida idinka ka warqabtaan waxaa magaalada baydhabo duleedkeeda ku dhex mareen taxshiirado amba dad khaas ah beeraha iyo meelaha ay isku dagaaleen oo meeshaasni waxaa ku geeriyooday siddeed ruux hal laba ruux waxay ku geeriyoodeen doynuney hal ruuxna isagoo beertiis joogaa la dilay laba ruuxna iyadoo beertooda joogaana la dilay hal ruuxna markii aaskii ayaa la dilay aaskii ruuxii ku dhintay kadib booliska asigoo ka falcelinaya ayaa iyagana laba qof kale haddana la dilay wadarta guud waxay isku yihiin sideedaasi qof marka sideedaasi qof sidii xal looga gaari lahaa oo geeradaasi ku timid marka insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ayagana jannatul firdows ka waraabiyo dadka geeryadiita asii guud ahaana u diraa marka shirka yaa u dhexeeyey oo yaa kasoo qaybgalay kulamada dib heshiisiinay waxaa garwadeyn ka ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha oo iskaashanaya doorka odayaashiina ee dhaqanka ee ka qayb galay muxuu ahaa odayaasha awalba waxay ahaayeen inay ummaddan dhadhexaadiyaan waxay dhibaataya ka jiraan ay ka xaliyaan odayaasha saddex saddex meel intaan uga darno oo kuwa maxkamadaha tagaan qaabka maxkamadaha cadaalad u samaynaya qaab kale ay soo booqdaan qaarna aan u dirno beelaha iskhilaafsan oo wax yar ay jiraan ay u dirna ma lagu soo hadal qaaday isqabsiga dhulalka baydhabo oo kale aad ayuu u batay dad badanna horey waa la isaga dilay shirka qayb ma ka ahaa dhulalkaas qabsigiisa aad iyo aad aad fidnada oo socotaba dhulka waayo sida adiga ka warqabtid maalintii la furaayay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu sheegayay nin toban kilomitir iska cotay dhulkii xoolaha lagu daagsanay dhulkii markii hore nin walba deegaankiisa deegaanada waa kala duwanaayeen marka waxaa keentay in dhulyoogii oo dhibaatadaasi ka dhalatay oo maalin walbaba laisku hayo in la xallay waa muhiim waa isku soo qaadnay waa taagan tahay arrin taagan waaye laakiin waxaan ka sugaynaa ka dhur sugaynaa odayaasha dhaqanka oo hadda loo xil saaray arrintaasi waxay ka yidhaahdaan waxay soo go-aamiyaan ayaan ka dhur sugaynaa waxaanu rajaynaynaa dadka deegaanka waa laisla degan yahay walaalaalayahay waa lais ogyahay waa iska dhammaanaysaa laakiin dhibka badan oo dadka ku haya sidooba wasiirka horey uu sheegay waa ganacsato oo hadda dhulboob ku jirto oo dhul intay iska soo ootaan haddana labaatan mitir ay meel intay u jarjartaan lacag fooqal caqli ah ka samaynaya dadkaas ayaa dadka isku diraaya dhibaatadaasa jirta iyo nin oo hadda hami haya meel isaga markii hore deegaankiis ahayna hadduu isleeyahay meel wax ka samayso kaas waa iska dhibyare waxaa waay ummadda awalba waa isla deganayd walaalow dhulkan meeshan adigana waa kaa badan yahay waa dega taas wax culeys e male laakiin ganacsiga dhulku waa dhibaatada badan oo ummadda hadda isku haysato waa isla soo qaadnay waagii shariif xasan odayaasha dhaqanka arintaas waa u geyni laba arrimoodba waa u geyni labadii arrimoodba iyaan wax yaraa lagu moodaa haddana waa soo kacaysaa waxaan u geynay ninkii nin dili in la dilo warqadaan saxiina odayaasha dhaqanka markii dambe waxaan kale aan u geynay in la joojiyey dhulka dacwadiisna la joojiyey waqti xaadirkan ummadan oo intana loo joogo dulugda intana loo joogo reerikaadiow intana maanyafuulka loo joogo hadday iska qabsadaan meesha joogadeedaa xumaanaysa amnigeeda xumaana annaga ka oday ahaan arrimahaasi oo dhan horee u geyni waayeel waxaa layidhi waaga barijiifkiisuu ku gartaa annaga awalba waa ogeynay in dhibaatadaasi dhibaato oo maanta ummaddan u horseedi karto dhib waa horey aan u sheegnay haddana waa ku celcelinaynaa waa ilaa dawlad adag laga helayo ninka waa deegaanada meelna dawladda xukunto oo meel u xadaysana dawladda xukunto waayo meelna waxaay deegaan qabiil leeyahay meelna daaqsin waayo dhulka waa kala baxan yahay daaqsinka naftiisa ayaa wuxuu kale yahay waxaa waaye hadda markaan kasoo qabano erinleya waxaa gadaal ka saaran meel harqaan ah wood ah harqaankaasi meeluu ku igahay qabiil haraaw meeluu ku igahay xariina meeluu ku igahay kuwaasi hataa wax dhib ah kama taagan laakiin dhibka culeyska badan nagu haayo oo walwalka badan nagu haayo oo maanta waayeeladan lagu dilaayo oo wiil labaatan jir oo maanta hadda ubax soo baxay ah adduunka hor u leh lagu laaynayo waa dhulka oo dadka ganacsatada ka dambayso iyo dhulkaas kale oo daaqsi ah waay daaqsiga uleys badan ma ka jiro laakiin dhibka badan kan waayo horeyna waa u sheegnay haddana waa ku celcelinaynaa dadyoga koonfur galbeed dhul ballaarana qabaan waa ku filin yahay xoogna in wax lagu raadiyo waa xaaraan xoog in wax lagu raadiyo waa xaaraan in wax walba xal lagu raadiyo walaaltanimada ka weynaato waxyaalaha la raadinayo kaasi wuxuu ahaa malaaq deerow yacquub cali oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed oo u warramayey muxiyidiin xusni halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii tacab ee wax soo saarka beeraha anigoo maxamed xasana ayaa idiin soo diyaariyey kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa haweenka beeralayda ah ee ku nool magaalada ceergaabo iyo duruufahooda waxaan kaloo idiin haynaa qayb ka mida talooyinkii khabiirka oo aan maantana kusoo qaadanayno bal xilligan oo abuurka dhulka lagu riday hababka habboon ee barwaaqeeyaha loo isticmaalo aan ku bilowno dhinacaas iyo magaalada ceerigaabo magaaladaas waxaa ku yaala dhulbeereed ay ka baxaan dalagyo soomaaliya qaybaheeda kale aan ka bixin haddaba wariyaheenna cabdulaahi darwiish ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid ah haweenka beeraleyda ah ee iyagu ka xoogsada beeraha waxaana dhex martay sheekooyinkan magacaygu waxa weeye amne ciga jaana beerta hantigeeda aniga iska leh ilaahay baa wax iska leh marka aniga iyo carruurtaydaa beerna yaryarka oo ardayga ah marka beerta waxaan ku rahdaayey siwirka anaa soo iibsada yacniga maxaan dhahdaayey inay carruurtana yara wayla qodqodaan annagaba umun wadwadna marka laakiin cid kale naguma gacan siiso insha allah laakiin waxa weeye de haddaanu isnaano wax doora beerta horta biyaha caqabad nagu ah oo nahaya biyaha marka laga soo wareego haddaanu wax isroodhan hayn beera reer ceerkaaba markaanu nahay waxaa caqabada koobaad nagu ah waxa weeyaan sayidka qodradda oo nagaga timaada meel kale oo taayadii kaba jaban taayadii biyaha qaaligaahdaanu ku beeranay kaba jaban ayaa nagu timaada
waay imise sannadood baad beeraysay adigu iminka beerta aad gacanta ku soo haysay wallaahi markii hore anigu beeraha maan aqoon qudradda waan karsan jiray laakiin sida loo beero maan aqoon laakiin maxaan ku rahdaa laba kun iyo koob iyo tobankii baan beerta iibsaday xag laga maraba anigu aan aqoonin laakiin haddeerto dee tobanka sagaalkaasna sagaalba sagaalkaaba waan fadhiyey waan wadwaday waan bartay iminka sida loo beero marka haddeerto dee aan aqaan sida loo beero waayahay iminka siriirkan kugu jira ee beerta ka muuqda marka laga reebo tamaanada aad tiri roobka baa dilay oo roobkii qabooba ayna heleen baan malinayaa marka siriirkan ku jira ka muuqda maxaa ka mid ah waxaa aan roobkii iga dilin in labaatan kiilo ahaydo baradha ah intaa baradhada ah roobkii waxba igama yeelin laakiin wixii kaleeto roobki waa laayey insha allah laakiin ciiddii ba iska dheragtadoo dee haddaanu iska beeranaynaa ilaahay lagama quusto saas weeye waayahay markaa baradhadan aad soo saarteen ama dalagan ka soo baxa meesha tusaaleahaan baradhada oo kale xaggee aad u iibgeysaan oo suuqa aad haysataan waa xaggee suuqaanu iibgeynaa barinama qabansiino meel kale waa cergaabo cergaabona taa kumbisheeda saa nooga cabanaynaa na haysa oo midna afar kunta taa iyaduna shan kunta waxaan iyadana isla goobtan kula kulmay aamino tiirshe oo ka mid ah haweenka beerta beeraha ku yaala deegaanada gobolka sanaag aamino tiirshe bal kusoo dhawo marka hore eeda radio ergo bismillahi raxmaan raxiim boortari waxay ku taal goob bay ku taal meesha la yidhaahdo waana beero badan waanu derisnahay cabasho badan baan ka cabanaya anigu carruur yar baan haysto agoona haddana mar baan ba awood lahayd inaan beertaba tago beertayda dhayaaba maxay tageen kadibki mar baan iska sideed iyo toban sano carruur korinayay mar baan iyaga iskuulla gey balcaamada gey mar baanan ba u baxayn laakiinse maasha alla dhir baanba ku beeray dhirtii waaga dhaweyd daadka wax yeela midhihii saaraa oo dhan dhulku geeyey daadkaasi wuxuu wax noo yeela beerihii maxay ahatay hay-adii beeraha ku shaqaleed ama dawladdu shaqaleed ma hayno daadku si xunbu wax noo yeelay aniga gaar ahaanbu si waxii yeelay wuu gooye beertii bar buu gooye daadkii mashiinka waa igala tegey beebabkii waa igala tegey tamaandhadii waa la tegey wax yaroo basala noogu yaal anigu mar baanan ba u bixin basasha oo markaa la yidhahdaa warba kaale midoo ila beerbeer haddaana maanta yoobka siin dee dumar baan raaci waxay lama qabato mar baan iska badaaya dayacaawadii wax alla waxaan ku gacan qabsado oo wax kusoo ibsano ma hayo marka waxaanu sheegaynaa dadka ay qusayso hadday tahay wasiirka beeraha dee inuu wax nooga soo gaadho waxaan u baahnay gabyano waxaan u baahnay mashiino waxaan u baahnay beebab waxaan u baahnay siid mar baana siidka baana waan iibsan karin iska badaayin bildowsar ciidda naga qaado haddii bildowsar aan hello halkaa naga jeexda biyuhu siba fiican bay u mala saaqyadoo kale aan u samayno halkaasay nagala dhacdaa waayahay dalagyada u badan ee kaaga bixi jiray ama xidligan aad odhan karto beertayda in waxaasa iga soo baxa hadday kasoo kowdharweynta marka laga hadlayo waxyaabaha la beero maxaa u badanoo iminka beertaada ka soo baxa waxaa ka soo baxaa basasha tamaandhada basbaaskoo kale laakiinse hadda basasha basasha ka horeysa waa nagu jabtay annaga qiimo saddex kunaa naloo gaadhay markaanu saddexdii kun xisaabinay dayn baa nagaga soo raacay annaga faa'iida aanu helno maba kamaba helin annaga baa dee naga raacay basashii baa nagu soo jabtay etoobiya marka basasha etoobiya ka imanaysaa sababtay suuqa jaba jabnaantii saasaasa sababtay dakhli weynoo dee ma helo maxay tahay dee ma helo iskaashato weyno ma lihinoo dee meel wax noo geysa ama dumarka noqoto ama ragga noqoto iskaashatadaana ma lihin waayahay geedweynka ama dhirta midhaha le ee ka soo baxda maxaa ka mid a beertaada ku taalla aniga saytuun baan beertayda ku yaala saytuunku markuu soo go'o suuq ma u heshaa isaga mise sidan oo kale aad isna ugaga cabanaysaa suuq la'aan hadda maya marra waa loo helaayo ad marba waqti haddan haddan oo kale haddan oo kale haddan oo kale beere wax yeela saytuun ba lama helo inta badan oo beere baa wax laga daadka wax laga yeelan roobka dhagaxa lahaa
waayahay aad baad mahadsan amina tiirsha aad baad mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka beeralayda ah ee ku nool magaalada ceergaabo iminkana waa qaybtii talada khabiirka toddobaadkii tegey waxaan ku soo qaadanay bal habka habboon ee loo xusho abuurka toddobaadkanna waxaan fiirinaynaa adeegsiga ama isticmaalka barwaaqayayaasha iyo siyaabaha ay beeralaydu u adeegsan karaan aamine cusmaan waa khabiir dhinaca beeraha ah waxayna ka tirsan tahay ururka aqoon-yahanada beeralayda soomaaliyeed ee s a t g loo soo gaabiyo fadhigooduna yahay degmada afgooye maxaa la dhahaa bacrimiyaasha la isticmaalayo faa'iidooyin badane dabcan waxay u leeyihiin beeraha wakhti dheer qofka beerareed waxaa laga yaaba inuu hektar heesto ama laba hektar heesto ama dhowr tacab heesto ama dhowr jibaal uu wakhti dheer beeranayo oo ku celcelinayo mar walbana geedkaas ama dalagan oo beeranayo nafaqadu oo kala baxaayay nafaqadii ka isticmaalayay soo dalagiina waa ka qaadanay wixii kaleetoodoo calaf iyo qashin beerta ku hari lahaa noo nafaqay lahaa intaba waa ka qaadanay maadaama dhulka isticmaalkiisa ee batay dhulka wuu duugoobayaa nafaqadiisiina waa yaraanaysaa soo markii in bacrimin la sameeyo ama diga xoola dib loo isticmaalo waa asaasiya waxay u tahay korinshaha geedka iyo iyo maxaa la dhahaa iyo nafaqadiisa iyo tayada oo yeelanayo mirti ama abuuradii ha kasoo baxay lahaa beerta bacriminta horta dhowr nuuc waaye dalagyada baahidood way ku kala duwan yihiin dalag walba waxaa jira baahi oo la qabo oo nafaqadaas ama bacrimintaas u qabo oo la yaqaano diga badan oo xoolo aan heli karno haddana lilasaf ma ka faa'iidaysana inta badan marka marka u nimaano digada xoolaha waa dabiici wax oo kiimika oo warshad soo samaysa ma ahan soo waxaa ku dadaashaan inaad soo qaadataan ama soo iibsataan ama aad soo heshaan digadaas xoolaha ama tan lo-da ha ahaato ama tan ariga ha ahaato haddii aan la heli karo mid waxaa jirta dega kibiliga la dhahaa geedkan oo fiidmeerta oo kaletood bahalka xayawaankan fiidmeerta la dhaho asigana meelaha laga guuro oo kaletood aad u dago diga fiican oo nafaqo badan uu leeyahay dad qaarkood hadee shimbiraha iyo doorada iyo heli karaa iyadan nafaqo fiican ay leedahay in soo qaadataan aa beertiina keensataan mid marka marka isticmaalkeeda laga hadla waxa ku dadaashaan digada ay isticmaalaysiin diga qoyan inayna noqon marka ee digada qoyan tahay cuduraa ku jiro cayaana la socdo abuuraa ku dhex jiro waxaasoo dhan hadaa soo qaadid iyadoo qoyan aad digada beertaada ku shubtid waxay sababaysaa beertaadii aa cudur iyo cayaan iyo coosas aa u keentay marka inta aadan isticmaalin ka hor digada meel bannaana geyso qallajiso iyadoo qalalsan oo nadiifsan beertaada keenso ku shubo ama waxaa samayn kartaa waxay dhahaan waa la qurmiyaa diga qurmin oo qashin iyo digadii iyo wixii dhan inta god loo qodo ama weel caag lagu shubo wax lagu shubo la isku qurmiyo waqti kadib bilo kadib laba bil saddex bil bil kadib la keeno beertii dib loo isticmaalo taa waa mid tan marka loo yimaado bacriminta caadiga ah ama barwaaqayaasha caadiga oo la isticmaalo taasi waxay ahayd aamino cusmaan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waxayna ugu dambeysay barnaamijkeenii tacab ee maanta anigoo maxamed xasan ahay ayaa idiin soo saaray haddaad tahay beeraley oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato noogu soo dir codkaaga lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban waxaanan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho inuu maxay to diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay to ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruura aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjuntivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhago fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha qandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadayo marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeya cunugu wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga markadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaada waayeen inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxay ta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii hale gaari kara inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c ajadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga talaale jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusan jadeeca damba ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed oo dhan la tallaalo hal cunug haddii la talaalo cunuga kale uusa talaalin waxba ma tarayso si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
dhegaystayaasha jooga gaalkacyo waxa ay reediyow ergo ay ka dhagaysan karaan efemta reediyow codka mudug maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo qaybihii dambe ee barnaamijkeenna ayaan soo gaadhnay iminkana waa barnaamijkeennii dhaqasho ee xanaanada xoolaha kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii dhaqasho ee xanaanada xoolaha qodobada barnaamijkeenna maanta aan ku soo qaadanaynana waxaa ka mid ah xoolodhaqatada ku nool gobollada dhexe ee soomaaliya oo sheegaya in xilligan oo dayr ah xoolihii ay filayeen inay dhalaan ay dhicinayaan maxaa marka sababa sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah xoolodhaqatada barnaamijkan ka soo qayb qaatay toddobaadkan cododkooda aan ku bilowno xoolodhaqatada ku nool gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa waxay wakhtigan ka cabanayaan xoolihii rimanaa ee la filayey inay dhalaan xilligan dayrta oo intooda badan ay dhicinayaan haddaba warbixintan soo socota oo aan arrintan ku eegayno waxaa inooga soo diray magaalada guraceel wariyaheenna cabdirasaaq haajirow xoolodhaqatada deegaanada galmudug qaarkood ayaa ka cabanaya dhicinta ariga oo xilligan dhalaya waxay sheegayaan in taranka xooluhu uusan si fiican ku socon maadaama si dhammaysa aysan riyaha rimani ku dhalayn cabdi xaasho oo ah nin xoolo dhaqata ah oo ku nool tuulada faragooy oo dhuusamareeb ka xigta bari shan iyo labaatan kilomitir ayaa idaacadda ergo u sheegay in arigiisa shan iyo toddobaatanka neefa ay ka rimanaayeen saddex iyo toban neef balse ay dhiciyeen kow iyo toban ka mid ah
neefku marka oo diciyo marka hore waa xoogaa qandhaa qabanaysa asagoo milihiisi gaaran qandhaa qabanaysa qandhadaas qabata candhadu waa sidii neef oo fool markii oo caanaha kusoo dhacaya sidii fool ahaaneeda caanahaas markay kusoo dhacaan neefkaasu ilmaha ayuu soo tuuraya ayagoon dhogor yeelan oo arigu dhogor marka uu dhalanayo oo ay waxaraha yihiin dhogoray leeyihiin markay dhashaan moogta isagoon dhogor yeelan u dhalayaa neefka wuxuu sheegay in arrintan ay ku wargeliyeen ururka dhakhaatiirta xoolaha ee gobollada dhexe ee loo soo gaabiyo sareelba daweyna ay u sameeyeen laakiin xooluhu ay dhiciyeen mar horeba doctor sulaymaan maxamed saalax oo ka tirsan ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha gobolada dhexe ee sreelba ayaa idaacadda ergo sheegay in cudurka uu ka jiro deegaanada galmudug dhiciska horta waxaa keena infection bacteria ayaa keena nooca genus brucella la yidhahdaa keena waana cudur weliba isagu cudurada kale wuxuu sii dheeryahay sonotic diseaska ayuu ka mid yahay oo waa cudurada dadka u gudba marka xerada uu soo galo cudurkani wuxuu ku dhacaa inta badan boqolkiiba lixdan ayuu ku dhacaa xoolaha riman ayuu ku dhacaa wuxuuna sababaa caana yari oo sababaa iyo candhadiioo infection uu ka galo oo mastitis cudurka la yihahdo sababaa shuban ayuu ayuu sababaa qandho ayuu leeyahay cudurkan ayaa hadda dhibaato dhaqaale ku ah xoolodhaqatada gobolka galgaduud oo sanado badan soo maray abaaro yareeyay tirada xoolihii ay haysteen dadku Ee, cudurkan marka waa bacteria faafta waaye Ee, laakiin sida lagu daaweeyaana way fududahay sida ee, looga hortagaana ayaduna way fududtahay oo tallaal ayuu leeyahay cabdi xaashi waxa uu afar sano ka horreystay afar boqol iyo konton neef waxa uu sheegay in sanadkii laba jeer uu orgon jiray arigiisu balse hadda abaaraha deegaanka ka jira awgeed ayuu sheegay in sanadkii hal mar uu rimo halkaas marna uusan wada dhalin oo uu badanaa dhiciyo taasi oo u diiday xoolihiisu inay kordhaan muddadaas wuxuu qoyskiisa oo ka kooban toddoba qof ku masaruufaa xoolaha uu dhaqdo ha waa cudurada hadda saas macnaha hadda waa dhexeeye arigu waa- ad- halka dhexin dhexinteed waa jirtaa maaragtay wax badan baa jira ha ilaa dhowr iyo labaatan neef ilaa haddeesaan oo dhan cuntii diracnimo kadibna dhalmadiisuba waa yareedoo macnaha abaartii iyo maaragtay haddana cuduraa haddana markii abaartii ka baxday oo xoogaa cuduraa galay iyo ilmihii inuu daadiyaba dadku marka tabar lacag oo wax ku gastaba male arigu jar male wax neef buuran male wuxuu waa wax iska wada ari aad u liita wey wasaaradda xanaanada xoolaha ee galmudug iyo ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gobolada dhexe ee sareelba ayaa wakhtigan wada daweyn ay u sameynayaan xoolodhaqatada deegaanada galmudug wasiirka xanaanada xoolaha ee galmudug axmed dhiblaawe oo idaacadda ergal la hadlay ayaa sheegay in daweyntan aysan wada gaarin dhammaan xoolodhaqatada adeegyada hadda socdana ay gaarsiinayaan dadka haysta xoolaha yar
marka barnaamijka halkan aan u joogno oo annagoo isla wada soconna oo wasaaraddii xanaanada xoolaha iyo ururka wadaniga ah ee sareelba ee dhakhaatiirta madowday iyo hay-adda ee faw waxaan halkan maanta u taagannahay inaan ka qayb qaadano ololaha oo ka bilowday dhammaan qaybaha kala duwan ama kow iyo toban degmo oo ka mida eh, mudug iyo galguduud dhammaan deegaanada eh, eh, galmudug Eh, waa dadka oo tirada xoolaha ay haystaana ay yar tahay tabarta oo ay ku- ku gada karaan dawo ama ay ku heli karaanna ay yar tahay oo aan accesska u lahayn ama aan awoodda dhaqaale aan aysan u saamaxaynin inay xoolahooda daaweystaan mashruucan ay wadaan ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gobolada dhexe ee israelba maalgelintiisana ay leedahay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cunnada iyo beraha ee faw ayaa ka socda kow iyo toban deegaan oo ka tirsan galmudug doctor suleymaan maxamed saalax oo ka tirsan sareelba ayaa sheegay in ay hadda xoolaha ka daweynayaan gooryaanka sambabka nafaqadarrada cudurrada shilintu ay keentay ee qanjuhu uu ka mid yahay iyo mandheerta marka uu arigu dhalo ama uu dhiciyo uu qaado cabdirasaaq xaris haajirow idaacadda arrimaha bini'aadanimada ee ergo magaalada gurceel aad ayuu u mahadsan yahay cabdirasaaq haajirow oo warbixintaas ku saabsan dhicinta xoolaha inala socodsiinayay iminkana aan fiirino bal qaar ka mida xoolodhaqatada barnaamijka kasoo qayb qaatay codkooda salaamu calaykum radio ergo oo cabdirasaaq salaado in kasoo wacahaya tuulada awrlaa walaalayaal halkaas waxaa ka jira biyo la-aan matoor bay leedahay matoorkaasina waa mid cusba ah xooluhu waxay ku cabaan si dirqiya dadna warkeeda la daa marka dadku markay soo tegahayaan waxay soo qaataan biyo meelaha kale waxyaalaha ay kasoo dhaandhaansadaan halka on xun baa ka jira baraagaha sangi waxaa la gadaa hal doolar waa dhibaato aada u weyn dadku wax ma haysto rimiyo xoolo dhaqataan nahay waxaan raadiyo erge ka codsanaynaa haylahan inay gaarsiiyaan warbixintan si ay biyo iyo nolosha gaaraan waxaan leeyahay cid kasta oo wax ka qaban karta arrintaas hadday tahay warshad biyo sifaysa hadday tahay matoor biyo macaan la keeno hadday tahay eh, deeq ilaahay baa deeqaha iska leh walaalayaal in si deg deg loola soo gaaro deegaankaas dhibaato ayaa ka jirta dad ayaana xataa wax ku gaareen meeshaas oon dartiis waa meel qax- sidii waayihii hore oo kaleeto qaxar ah salaamu calaykum raadiyo wanaagsantiin ergo asalaamu calaykum marka hore waxaa idiin sheegayaa in ariga naga jiran yahay oon joogno degmada raagaxelle walaal talo muhiima ayaan ka doonaynaa kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a xoolodhaqatada barnaamijkeena dhaqasho kasoo qayb qaatay fadlan haddaad tahay xoolodhaqde oo aad- oo aad doonayso inaan fariintaada maqallo fadlan noogu duub codkaaga lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wakhtigan xaadirka ah fariimaha aynu ku celcelinayno in xoolihii ee, ru- barta roobka ah laga xafido way u baahan yihiin waxay u baahan yihiin iyagu way garanayaane inaana xooluhu habqabin oo ku yaacinoo xataa dadku ku yaacin barta roobka ah oo calool maran laga dhergin biyo xareeda taa nafteeda in reer miyigu aqoon bay u leeyihiin inaanay samayn waxaa kaloo ay u baahan yihiin in caloosha wax ku jiraan waxay u baahan yihiin dadku inay wax cunaan ayay u baahan yihiin markan waxaa loo baahan yahay inaan cudur roobkaas dadkiioo sii daciifay inaan roobkaasi cudur dadka gala keenin hadda badi waxaynu ka hadlaynaa waa xoolo bakhtiyeya dadka waayeelka waxaa loo baahan yahay aad iyo aad in dugsi iyo ay helaan oo daciifay waxaa iina timi xoogaa xoola ahaa oo haray waa in laga ilaaliyo xoolahaas togaga waa in laga fogaadaa aad iyo aad waayo toga ma ogid meesha roobku ka da-ay oo roobku ka soo dhacayo isaga oo dhulkiyo xaalufay buu dhul badan iska soo marayaa biyuu soo marayaan iyagoo xoogan adigoo abaartii ku jiro oon barooba lahayn buu ku qaadaya marka xoolaha waan ognahay inay waanu garan karaa waa fahmi karaa in daaqa yar iyo dugsiga godka yaray yihiin loola galo xataa guryaha laga dhiso toga dhexdeeda meeshii toga ahayd wakhtigan xaadirka waa in laga cararo oo wacyigelin badan la sameeyo oo xataa haddaan wax la siinayn dadka wacyigelin aad iyo aad idaacadaha loo geliyo inay ka guuraan togaga meelaha buuraleyda ah in dhulku guuro baa jirta taasna in ay waxa nooli ka fogaado dhulka dhulka guura waa yaqaanaan reer miyigu dhulka guura
haddii aad joogto balcad iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda efemta raadiyo balcad maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badan nagu shaqaynaya qoladan hay-adda faw waxaan anigu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideena oo dhan iyo dadkeena beeraleyda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah waktiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayn yaaqadeedaba uusan bilaaban roobku waxaan u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobo mihigaana inay yimaadaan oo oo biyo iyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaaday oo isbiirsaday markaas waxaa weeye waa fahaa waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaas rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniintaa idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobollada webiyada degan inaad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webi uu ku sugan yahay roobka deerta oo soo socda suurtagalnimada fatahaadaha ka iman kara labada webi juba iyo shabeelle
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee rediyo ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa riyooyinkaha inaysan ilaynin shacbiga ayay u adeegayaan